Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta degmada Xamarweyne. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goob-joog ahaa Guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir, maamulka degmada Xamarweyne, agaasimayaal iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo dhagax dhigay dhismaha xaruntan ayaa ka warbixiyey.
oo ayagu bees u ah dhagax dhiggaani saakay aan dhagax dhigayno kadib markaan la fadhiistay odayaasha iyo guddoomiyahooda ayaan waxaan isla qaadannay inaysan degmada u ekaanin mooro lo lagu mooreeyo inaysan u ekaanin ay u ekaato meel xamarweyne magaceeda u dhiganto taasna markay isla qaadannay waxaan ku heshiinay naqshadda in wax laga bedelo degmo qurux badan oo la tartanto degmooyinkana ay noqoto maadaama aan rabno maadaama aan rabno inay tusaale u noqoto xamarweyne degmooyinka kale oo aan dib u dhis ku samaynayno bacadlayaasheedii jidadkeedii degmadooduna inaysaan ahaato suuragal ma noqonayso marka degmada ayaan rabnaa marka la soo galo in laga arki karo lagana dheehan karo xamarweyne dhammaanteed xaruntaa laga dheehanayaa runtii waxaan isleeyahay xamarweyne waa taqaaniin magaca xamar meesha uu ka yimid asalkiisi ayaa waxaa la yidhaahdaa xawaala xamarweynaaba haysato waxaa la yidhahdaa marka taariikhda dib loo raaco magacii xamar halkaan u ahayaa la yidhaahdaa iyo xamar jajab ilaa iyo hadda marka magaalada muqdisho waa la yidhaahdaa xamar waa la yidhaahdaa banaadirna waa la yidhahdaa soo saas maa wax magac degmo ku magacaaban waxaa ka jiro magacii xamar waxaana qaadatay xamarweyne marka xamarweyne iyo xamarjajabaa qaatee inay sidan u yaallaani xaq miya waa maya Qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay dhagax dhigga ayaa bogaadiyey.
waa maxadsan yahay gobolka dhammaan waa maxadsantihiin gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xamarweyne oo asne fikiray in eh, degmada la casriyeeyo mudane guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa sida eh, caasimadda eh, aa ugu shaqaynaysid habeeni maalna ugu taagan tahay Eh, guddoomiyaha keligiisna wax ma qaban karo guddoomiye insha allah garabkaagan taagannahay waa jecelnahay inay bilicda caasimadda ay soo ifbaxdo sababtoo ah waa townkii aan ku faanayna ee muqdisho Dib u dhiska lagu sameynayo xarunta xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa qayb ka ah horumarinada lagu sameynayo goobaha qadiimiga ee ku yaalo gobolka Banaadir.